xaakinnada cutubka toban iyo labaad oo raggii reer afriyimna way is aruursadeen oo waxay u gudbeen xagga waqooyi oo waxay yeftaah ku yidhaahdeen reer cammoon inaad la diriirto intaad u soo gudubtay maxaad noogu yeedhi weyday aannu ku raacne gurigaagaannu kugu dul gubi doonnaa yeftaahna wuxuu ku yidhi aniga iyo dadkayguba dagaal weyn baannu kula jirnay reer cammoon oo markaan idiin yeedhay igama aydnaan badbaadin gacantoodii oo markaan arkay inaydnaan i badbaadinayn ayaa naftayda biimeeyey oo waxaan u gudbay reer cammoon oo rabbigu gacantayduu soo geliyey haddaba maxaad maanta iigu timaadeen inaad ila dirirtaan markaasuu yeftaah soo urursaday raggii reer galicaad oo dhan oo wuxuu la diriiray reer afrayiim oo reer galicaadna way laayeen reer afyirim maxaa yeelay waxay yidhaahdeen idinku fakad baa tihiin kuwiinnaan reer galicaad oo ku dhex jira reer afrayiim iyo reer manaseh oo reer galicaadna waxay qabsadeen meelihii webi urdun laga gudbi jiray oo xagga reer afrayim ahaa oo markuu mid reer afrayim ah oo cararay yidhaahdo idaaya aan gudbe waxaa dhici jirtay inay reer galicaad ku odhan jireen ma reer afrayim baad tahay oo hadduu yidhaahdo maya waxay ku odhan jireen bal waxaad tidhaahdaa shibolood markaasuu odhan jiray siboleet waayo taas odhahdeeda qumaatii uma odhan karin markaasay intay qabsadaan ku dili jireen meelihii webi urdun laga gudbi jiray oo wakhtigaas waxaa reer efrayiim ka dhintay laba iyo afartan kun oo yeftaahna wuxuu reer binu israa'iil xukumayey lix sannadood markaasoo yeftaah oo ahaa reer galicaad dhintay oo waxaa lagu aasay magaalooyinkii reer galicaad middood isaga dabadiisna waxaa reer binu israa'iil xukumi jiray ibsaan oo ahay reer beytlaxam oo wuxuu lahaa soddon wiil oo soddon gabdhoodna wuu bixiyey soddon gabdhoodna wiilashiisuu debadda uga keenay oo isna reer binu israa'iil wuxuu xukumayey toddoba sannadood markaasuu ibsaan dhintay oo waxaa lagu aasay beytlaxam dabadiisna waxaa reer binu israa'iil xukumi jiray eeloon oo ahaa reer subulun oo isna wuxuu reer israa'iil xukumayey toban sannadood oo eeloon oo reer subulun ahaana wuu dhintay oo waxaa lagu aasay ayaaloon oo ku taal dalka reer subulun isaga dabadiisna waxaa reer binu israa'iil xukumi jiray cabdoon ina heleel oo ahaa reer fircaatoon oo isna wuxuu lahaa afartan wiil iyo soddon uu awoowow ahaa oo fuuli jiray toddobaatan qayl dameer oo wuxuu reer binu israa'iil xukumayey siddeed sannadood oo cabdoon ina hileel oo ahaa reer fircaatoon wuu dhintay oo waxaa lagu aasay fircaatoon oo ku taal dalka reer efrayiim kaasoo ahaa dalka buuraha leh oo reer camaaleekh